arrintaas labada iyadoo sanatoora ah waxaanu ka aragnay xukuumaddaanu ka aragnay xamar dowladda dhexe ra-iisul wasaarahaanu ka aragnay ra-iisul wasaaruhu wuxuu noo sheegay in uu la hadlay madaxweynaha deni inuu la hadlay inay markii labadoodu isku afgarteen wuxuu noo qiray annaga oo noo sheegay puntland waa laga gardaran yahay ra-iisul wasaaraha nale wuxuu noo sheegay oo kale puntland habkeeda waxbarasho inuu yahay mid mudan in lagaga do- daydo oo dowlad goboleedyada kale oo dhan ay kaga daydaan wasaaradduna aqbasho denina way isla ogolaanay kadib waxaan u yeeray buu yidhi godax godaxa baan la hadlay waxaan ku idhi waxa aad ka shaqaynayso oo ah farataagtaaggan iyo telefishinka hadal iyo buuqan dan uma aha qaranka dowladda puntland iyo dowladda dhexe inay kala fogaadaan dani kuma jirto deni baan la hadlay intaasaanu isnidhi waxaan rabaa teleefonkan wacaya deni inaad wada hadashaan baan labadiinaba idinka codsanay waa wada hadalsiiyey buu nagu yiri waxaanu ku heshiinay oo isla garanay labadii madaxweynihii puntland iyo iyo iyo iyo wasiirkii tacliinta waxaanu isla garanay oo ku heshiinay in godax baxo oo u tago wasaaraddii puntland madaxweynaha oo korjoogtayn samaynayo oo aniga iga wakiila inaad arrintaa heshiis ka soo gaadhan oo arrintaa lasoo dhammeeyo sidaas baanu ku heshiinaya inaad soo fulisaan kuu dirayaal waa dhowr saddex afar shan maalmood wiig ka yar markaanu soo ambabaxnay marka arrintaasu dhacday waxaan ka arkayay baraha bulshada xildhibaano golaha shacbiga iyo rag kaleeto iyo inay arrintaas ka faalloodeen oo arrintaa inay xalliyeen inay sheegeen waa kolliigiskayagi waa saaxiibadaya inay sheegtaan libinta annagu aanu keennay iyo hawl howlqabadkii annagu aanu samaynay dareen waxay keenaysaa ah war haddee layskuma ogeyn taas annagu iyaga uma sheegin runtii intaan la fadhiisanay kuma odhan hawsha halkaasay maraysaa ogaada ninkii aanu u tegnana uma tegin madaxweynehay u tageen madaxweynuhuna wuxuu ku yihi ra-iisul wasaaraha arrinta xalliyey intaasi kaga soo baxeen meesha marka horta mid ogaada mid ogaada dhibaato waa jirtaa dhibaato waa jirtaa khilaaf waa jira in khilaaf jirana waxaa keenaysa dabiicadda shaqada waxaa xag ay puntland u leedahay puntland government inay ka harto marna ka sugi mayno laaxiib baynu u dhiibanay soo maa inaan ku taageeri weyno oo ku garab istaagi weynona oo qof inaga inaga mida oo dhuuhdhuuhayn sameeyo oo hadba geed ku gabado war kale sheego waxaynu aqbalayno maaha marka khilaafku waa jira waa run in xal la raadiyona daruuri weyn